aynu ku bilowna wasaaradda amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay inaan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho lala geli karin wax huba waxaana ay wasaaraddu xustay in loo ogol yahay oo keliya inay hub la galaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo labada guddoomiye ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya go-aanka ayaa ka hor istaagaya madaxdii hore ee dalka soo martay iyo musharaxiintaba inay wax huba la galaan garoonka diyaaradaha ee aadan cadde haddaba falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay wasiirka amniga ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya xasan xundube jimcaale waxaanay ugu horreynta weydiisay inuu faahfaahin ka bixiyo go-aanka cusub oo ay dowladdu soo saartay arrintaas horta ariboorka adduunka waa ogtihiin ariboor hub lala galo oo dheshiikayaal iyo qoryo lala galo adduunyada wax jira ma aha ariboorka marka soomaaliya gaar ahaan aadan cadde oo ah meeshii la fiirsanayo ummadda soomaaliyeed nabadda ugu horeysa u baahnayd oo bilicda u ahayd oo nabadda laga rabay oo ayaa waxaa marar badan cabasha nooga timid maamulka ariboorku maamulku inuu leeyahay amniga hub kale la soo gelayo khatar baa ka jirta dad baa kala shakin kara dad baa isku dhici kara mararka qaar ciidamada meesha soo gelgelaya waa isma yaqaanaan waxa waaye khatartaas cabashadooda nagu soo noqnoqotay beri dhoweedna waxaa dhacday in kala shaki dhaca laftiisa ou dhibaato abuuri lahay laakiin ma dhicin nasiib wanaag cabashadii nagu soo noqnoqonaysay iyo ariboorkoon u baahana inuu nabad naqdo ayaan waxaan la tashanay madaxda markii la tashaday guud ahaan waxaa loo arkay in ariboorka aan hub lala gelin haddii ay dhacaysane ay noqdaan dad kooban oo sida hadda meesha aan kusoo saarnay oo dhowr qof ah marka tale muddo la ruugayay oo muddo muddo badan runtii tiile ay ahayd wax kale loogama dan leh wasiir waxaa jirta in xaaladda amniga waddanka ka taagan ee qasbayso in marka koowaadba qofku aanu ciidan la-aan socon karin marka laga soo tago madaxda joogta waxaa jira madax hore dad badanna waxay sheegeen in ujeedada ugu weyn oo haddaa usoo saarteen ay tahay in madaxdii horee dalka cadaadis lagu saaro in ayagoo shacaba ay eeraboorka galaan kana soo baxaan oo aada dooneysaan inaad culays dhinaca amniga ah ku saartaan
waa su-aal fiican horta madaxda hore waa dadka ugu habboon oo ka warqaba amniga baahida loo qabo dadka ugu aqoonta badan uguna habboon oo ka warqabo waaye waxa aan ka hadlayno inay yihiin baahi la qabo oo ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo caasimadda iyo quruxda maga ariboorka iyo nabaddiisu dadka ugu habboon uguna aqoon badan kana warqaba mas-uuliyiin ah waaye waa kow qodobka labaad madaxdaasoo dhan nasiib wanaag waxay degan yihiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal haddaan dhaho waxay degan yihiin ariboorka xayndaafka ariboorkay ku jiraan kama baxsana xayndaafka ariboorka oo ammaan ah oo afarta koone ciidamada nabadgelyadu ay ka jiraan ayay ku jiraan waxay waxay la mid yihiin dad ariboorka dhex degan wax khatar ah oo madaxdaasi ay qabto haba yaraateena ma jiraan waxaasna si fiican baa loo daraaseeyey si fiican baa looga fiirsaday madaxda aad sheegtay hadday madaxweyneyaal yihiin hadday mas-uuliyiin kaloo ay yihiin prime minister soo martay ama wasiira soo martay ee murashaxiin ah dhammaantood waxay ku jiraan xayndaabka ariboorka laga waardiyey ku jiraan marka dowladda iyo adigoo hadda wasiirka amniga ah ma qaadaysaan mas-uuliyadda haddii khatar amni ay ku timaado madaxdii hore iyo siyaasiyiinta kale ee aan hadda xilalka haynin ee musharaxiinta ah ama aan musharaxiinta ahayn ee caadiga ah maadaama adinku aada diideen in hubkoodii ay la galaan eeraboorka annaga waxaan aaminsannahay madaxdu meesha ay degan tahay mar kale haddaan ku celiyo wax khatara oo amni kamaba jiraanba hadeer khatar amnigo ka jirta ma jirto khatartu meel walbay ka dhici kartaa guud ahaan laakiin meesha ay madaxdu hadda degan yihiin waa la daraaseeyey waa la ogyahay kulligood waxay ku jiraan meel ammaan ah oo ay adag tahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inay ammaanxuma ka dhacdo marka ma kala hadasheen si gaara maadaama iyagu ay yihiin inta badan madaxda hubka la gala garoonka ma kala hadasheenoo ma u sheegteen mise waxaa rabtaan warqadan hadda aada warbaahinta loo soo gudbiyo soo saarteen inay noqoto isha ay ka helayaan xogta annagu runtii madaxdu waa fara badan tahay kuwa hadda aad sheegtay iyo kuwo kaloo fara badan oo mudanayaal ah oo taliyaal ciidan hadday yihiin hadday yihiin madaxda oo baarlamaanka iyo golaha shacabka ku jirta hadday yihiin madax garsoorka ku jirta madax kaloo fara badanaa jirta mana sahlanin in mid mid inta loogu tago qof walba lagala soo doodo ammaanka ariboorka arrinta ku saabsan ma sahlanayn mana la samayn ugu dambeyntii wasiir waxaa jira in dowladda lagu eedeynayo cadaadisyo kala duwan oo ay saareyso mucaaradka oo ay saareyso dhalinyaro mbanaan baxyo dhigaya iyagoo dhammaanna qiil uga dhigaya dhinaca amniga ah dhowaan waxaa lasoo saaray nin la sheegay inuu kamid yahay hay-adaha amniga oo bastoolad ku haya dad rayid ah wax baaritaana ma ku samayseen arintaasi horta ogow ninka hadda aad ka waramaysaan islamarkii waa lasoo xiray inuu booliisku ka tirsanaa dharcado dharcado watay waa lasoo xiray isla maalintii aa lasoo xiray meeshuu ka tirsanaa la ogyahay wuxuuna sugayaa sharciga in lagu qaado sharciga cid ka weyn maleh qaladkuna waa dhacaya cid kastoo ka dhacaya ninkaas hadda aad sheegeysa waa laga qaatay waxaa laga qaatay wixii ku habboonaa iyo go-aan ku habboonaa ee laga qaatay laakiin mar walba waxaan waxaan dadka mar kale xusuusinaynaa dowladdu marna ma diidana in dadku ay cabiraan waxa ay qabaan oo ay sheegaan waxa ay tabanayaan ha yeeshee nabaddarro inay jirta waa la ogyahay nabaddarradaasina waxay keenaysaa inaan annagu ka welwelno dadka bannaanka loo soo bixinayo yaa kontarooli kara dad soo dhex gelay yaa ka kontarooli kara dadka soo codsanaya waa bannaan baxaynaa leh ma kontarooli karaano ma og yihiin dadka soo baxaya inaan lagu soo dhex dhuuman inaan argagaxda soo dhex gelin inaan kuwo kaloo qaswadayaala soo dhex gelin ammaanka mma ayagu ma qaadi karaan hadhowna aadda bas ka soo gudbinayaan marka annagu mar walbaba ma diidanin in qofku dadku ay cabiraan waxa ay qabaan ha yeeshee haddana waxa waaye waxaa annaga xanuun iyo kuleyl nagu haya in ammaandara meeshaas ka timaado kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee soomaaliya xasan xundube jimcaale oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a falastiin axmed iimaan